bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegeysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa sabtii taariikhdu ay ku asaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha setembar setembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar dheeraad ayaa waxaa dagaal u dhexeeyay maleeshiyaad kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug kuwaasi oo maanta isku dagaalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga wararka waxa ay sheegayaan khasaarooyin kala duwan oo dagaalkaasi ka dhashay kuwaasi oo ay ku barateen kasoo horjeeda oo la sheegay inay taabacsan yihiin maamulada puntland iyo galmudugga waxuuna ka dhacay bariga gobolkaasi mudug gaar ahaan magaalka ayaa u dhexeeyey maleeshiyaadka kasoo kala jeeda puntland iyo galmudug ayaa waxa ay geysteen khasaarooyin dhimashadii dhaawac leh inta la xaqiijiyey toban qof aya oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay dagaalka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo kale isbitaalka isbitaal ku yaala gaalkacyo ayaa la gaarsiiyey dhaawacyada ugu badan halkaasi ka dhashay deegaanada saaka lagu dagaalamay ayaa weli waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyadoona rasaas goosgoosa laga maqlaya meelaha qaar waxgaradka maamulada puntland iyo galmudug waxaa ayaa wada wada hadallada ku aadan sidii loo jooji lahaa colaada haatan dib kaga soo cusboonaatay gobolka muduga in loo baahan yahay in laga hortago ka hor intaanu khasaaraha intaasi kasii badan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu ka jeediyey shirka toddobaatan iyo labaad ee golaha guud ee qaramada midoobee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa shirkan oo ka soconaya magaalada new york waxa uu yay in ay ama khudbadiisa ayuu diirka ku saaray ahmiyadda ay leedahay midnimada oo sharaxaad dheer ka bixiyey soomaaliya iyo halka ay taagneed iyo maanta halka taagan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan karin colaadaha caalamka ka jira iyo xiisadaha cusub ee haatan soo kordhay ila ogaada inaan marka hore u hambalyayo madaxda toddoba ka qaybgalaysa shirka toddobaad oo doorkantay inay nagu casuumaan kulankan muhiimadda ay tahay guul sanadkan kulanka ayaa ku soo aaday maalinta shalay waxaa ku faraxsanahay ama aan dareensanahay adduunka ma lagu loogu yeeray wadajir waa maalin loogu yeeray wadajir iyo sidoo kale midnimo oo aan u midowno kuwa nagu qasbayo inaan qaxno guryaheena guryaheenna iyo kuwa guryahooda ay helaan nolol wanaagsan ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shirkaasi khudbad ka jeedinayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada haysata muslimiinta rohingya isaga oo sheegay inaan loo baahnayn in loo baahan yahay in albaabada caalamka loo furo yo midnimada caalamka mowduucyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya inay muhiim tahay in mid mid loo dul istaago sidoo kale soo qaatay dadka reer syriya oo ay sidoo kale waxa uu ka hadlay jamhuuriyadda iyo dal iyo sidoo kale dadka rohinga ee neymaar ay ku hayso dowladda libiya hadal qaaday ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa khudbadiisa sidoo kale kaga hadlay waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay soomaaliya iyo sida caalamka loogu yahay in si dhab ay u garab istaagaan shacabka soomaaliyeed oo kasoo kabanaya dhibaatooyin kale burburkii dowladdii dhexe ee dalka xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxaay hortageen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya wasiirada ka tirsan xukuumadda ee maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay kala ahaayeen wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya wasiirka caafimaadka wasiirka caafimaadka ayaa warbixin ku aadan hindisa sharciyeedka caafimaadka u gudbiyey xildhibaanada golaha shacabka wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale hindise sharciyeeda musuqu maasudan u gudbiyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa xildhibaanadu ay dhegeysanayeen waxyaabaha ay wasiirada horgeynayeen mudanayaasha wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa xubnaha golaha shacabka ka ka dhageystay warbixin ku aadan waxxaafadda oo wasaaraddu ay soo gudbisay kadib markii kadib markii wadatashiyo kala duwan ay la samaysay bahda warbaahinta sida lagu sheegay qoraalka maanta ay gudbisay wasaaradda warfaafinta kahor ay ka hor sheegtay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu gaaray magaalada bulaburte ee gobolka hiiraan iyadoo halkaasina si aad ah loogu soo dhoweeyey madaxweynaha oo wafdiga socdaalka ku helinaya uu ka qayb ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan ee dhowaan u magacaabay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali jeyte cusmaan xildhibaano kasoo jeeda buulo burta iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan waxaana soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay bulshada degmadaasi hirshabeelle ayaa kulan qaasa la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada buulo burte waxa uuna ballan qaaday in uu ka shaqayn doono amniga iyo sidii deegaanada bulshada lahaa magaalada buulo burte qaaday in uu isku furi doono wadooyinka isku xira buulaburta iyo beledweyne iyo sidoo kale buulaburta iyo joor sanad ah go-doon ku jirtay magaalada buulaburte ammaanka guud ee magaa loo adkeeyey ayadoo ay ka qayb qaadeen ciidamada hiil walaale ka socda dalka jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya a badan oo sitaa caleymo qoyan ayaa taagna hareeraha wadada tan iyo kaga hortageen madaxweynaha cusub ee hirshabelle kaasi oo si waxaana muddooyinkii dambe uu ku howlanaa socdaallo uu ku kala bixinayay gobolka hiiraan oo uu booqashooyin ku gaaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana waxaa maalintii shalay lagu soo gebagabeeyey shirka wejiga labaad udyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya kale wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya shirkan oo ahaa mid daba socday mid saddex bil ka hor ka dhacay magaalada muqdisho ayaa diiradda lagu saarayey hanaanka ugu wanaagsan ee loo mari karo dhammaystirka qabyo-qoryaalka dastuurka dalka oo haatan kumeel gaar ah iyo sidoo kale dhegaysiga waxyaabaha ay kasoo qabteen deegaanadooda maamul goboleedyada wasaaradahooda ee arrimaha dastuurka iyo la tashadeeda lala sameynayey wasiirka wasaaradda dastuurka ee ayaa waxa uu sheegay in laga wargeliy lagu wargeliyo ama laga qaybgeliyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay asigoona tilmaamay in looga baahan yahay bulshada inay ka taan arrimaha dastuurka aragtina ay ku yeeshaan gabagabadii shirka ayaa warmurjeedkii kasoo baxay u aqriyay lafiiska wata ee wasaaradda dastuurka cabdicasiis oo sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii dhinacyada isku raaceen gabagabadii kulanka ayaa waxaa sidoo kale hadallo ka jeediyey wasiirada xubnaha ka ah dowlada federaal waa dowlad goboleedyada wasiiradooda xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ee arrimaha dastuurka iyo wasaaradda dastuurka oo sheegtay in shirkan midka xiga uu ka dhici doono magaalada garowe sida madasha uu ka sheegay wasiirka arrimaha dastuurka iyo sidoo kale shirka kale ee laisugu imaan doono muqdisho horaanta bisha soo ada doono mid looga tashanaya aayaha dastuurka dalka oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda dowladda warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo